mas-uuliyiinta dowlada hoose ee degmada garaadag ayaa daafuray ceelbiyoodka riiga gowsaweyne kaasoo lagu sameeyey dib u habeyn iyo dayactir waxaana baahi badan u qabay bulshada deegaanka daafurka ceelbiyoodkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka deegaanka kan degmada ururada bulshada mas-uuliyiinta maamulka somalilan iyo marti sharaf kale wasiirka wasaaradda biyaha maamulka somalilan maxamed saalax cabdi iyo cabdirasaaq xaaji cabdi oo ka mida guddiga abaaraha degmada gar adag ayaa si wadajira uga waramaya ceelkan muddo dheer ayay iminka aan ku dadaalayna haddii aanu nahay wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha oo uu nagu hogaaminayo wasiirka cabdiraxmaan abookar good in ay dhammaan ceelasha dalka ka fadhiya la kiiyo maadaama abaartu ay adag tahay runtii goosaweyne in badan baanu raadinnay hadda ayay soo dhacday guddida abaaraha ayaanu la kaashannay ceelka waxa dayactir dhammaystiran ayaa lagu sameeyey waxaa laga beddelay beebkii waxaa laga beddelay bamkii waxaa laga beddelay xadhiggii electrical kebilkii qaadayay intaa marka ceelka laga bedelo waxa lagu sameeyey dayactir dhammaystiran sidaas awgeed runtii aad baan ugu mahadnaqayaa reer goosaweyne oo runtii maanta riigeedii oo muddo fadhiyey cilado jirta awgeed maanta ay kiciyeen tiimka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha iyo bogaadin aan uga soo jeedinayaa guddida gurmadka abaaraha hee qaran iyo wasaaradda horumarinta biyaha iyo tiimkeeda oo runtii ka soo jawaabay baahida halkan ka jirta iyo codsiyadii faraha badnaa ee aan iskula daba dirnay xaaladdan jirta ee biyola'aanta awgeed runtii deegaanka gowsawana waa deegaan ballaadhan islamarkaana xoolo dhaqataa waxaa halkan ku nool xoolo fara badan waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa maanta inay hawshaas ay naga soo furteen guddida abaaraha gurmadka iyo tiimka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha ee qaybta dayactirka qaar ka mida bulshada deegaanka gowsaweyne ayaa ka mahadceliyay dhismaha ceelkan
si aad iyo aad baa loogu baahnaa waa baahi aad loo qabay haddii ilaahay ka dhow dadkaasoo dhanna dhammaantood hana loogu soo kordhiy hadday biyo macaanin tahay iyo hadday darar tahay haddii wax kale tahayba
wasaaradda khayraadka biyaha ceelka kan ceel buu ahaa baahi weyn lagu qodayoo baahi baa loo qoday markii intii uu shaqaynayeyna baahidii baahi fara badan fara badan fara badan buu naga daboolay in muddo ana wuu naga xidhnaa haddeer maanta markaa ilaahay idankiis waxaanu rajaynaynaa inuu baahidii dib nooga daboolo oo ugu horreeya madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan iyo xubnaha kale ee runtii guddida oo aanu dhammaantood aad iyo aad uga mahad celinayno ee maanta noogu yimi riigii gowsaweyne riigii waa kiciyeen waana dayactireen ceelkan oo aana muddo heli ceelkan oo aana muddo badan helin dhismo ayaa hadda helay dayactir kaasoo ay dayactirtay wasaaradda biyaha iyo maamulka degmada si bulshada ay u helaan biyo ku filan